bismillaahi raxmaani raxiim habee wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habee wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay khiyaartana dhegaysataa caawa khamiis jimco ayaa soo gelisa taariikhduna waxay ku beegan tahay afarta bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawayda kugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo bandhigay in toddobaatan boqolkiiba hoos loo dhigay weeraradii ka dhan ahaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ka geysan jireen gudaha dalka caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idiin soo gudbin doona hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doona dagaalo mar kale maanta dib uga bilowday magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dhinacyada halkaasi ku diriray khasaaraha kala duwan ee isugu jira dhimashada dhaawaca laga soo warinayo dagaalada dib uga bilowday magaalada laascanood ayaanu caawa ah idinkugu soo gudbin doonaa wareegga wararka dalsan qodobada kale aan idiin soo gudbin doona hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono hay-adda u xilsaaran dib weegista dastuurka ama hay-adaha u xilsaaran dib weegista dastuurka uu ku heshiiyey in muddo siddeed iyo toban bilooda lagu dhammaystiro dastuurka dalka baarlamaankana la horgeeyo haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa warar arrintaasi ku aadan sidee ayaa laga yeelayaa khilaafaadka siyaasiga ahaa ee ka jiray dhammaystirka dastuurka oo ay isku diidanayeen dowladda federaalka ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya ee admis waxa uu shaaciyey inay diyaar u yihiin inay bilaabaan howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa ahmiyad noocee ayay xilligan u leedahay in ciidamada admis ay ku biiraan dagaalka ka dhana al-shabaab ee wejigiisa labaad hore ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono oo sidoo kaleetan aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo saacadihii lasoo dhaafay howlgalla ka sameeyey qeybo ka mid ah gobollada dhaca bartamaha soomaaliya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jaaji cusmaan waxa uu ka hadlay howlgalka wejiga labaad ee ka socda gobolka hiiraan cawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxay nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad ka bogan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa isa jigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay habeen wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu gudageli doonaa waxaad naga dhagaysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashanka megahertis waa kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale oo fmku gaaro qeybaha ugu horeeya ee wareegga ayaanu caawa hambaqaadi doonaaye haddii aan ku bilaabo magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka bambaxuuleedka u dhexeeya hay-adaha u xilsaaran dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kuwaasi oo kale ah wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo weliba guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kaasi oo saddex maalmood ka socday magaalada muqdisho ee caasimadda shirkan ayaa waxa wejiga saddexaad lagaga arinsanaya ama shirkan lagaga arinsanaya aan idhaahday wejiga saddexaad ee dib u eegista dastuurka kaasi oo la filayo in baarlamaanka la horgeeyo xubnaha shirkan ka qayb galay waxaa ka mid ah oo maanta soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan inta uu socday ayaa la ysla gartay in muddo siddeed iyo toban bilood ah lagu soo dhammaystiro ama lagu qabyatiro dastuurka kumeelgaarka iyadoo xal waara laga gaarayo khilaafaadka siyaasiga ah ee ku hareysnaa in hore loo dhaqaajiyo dhammaystirka dastuurka haddaba gabagabada shirka maanta lasoo abmeeray shirka bambaxa howleedka u dhexeeyey hay-adaha u xilsaaran dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya
banbixii howleed oo saddexdii maalmood oo maanta u dambeysay een, halkan iyo madasha nooga dhacay iyo isku bogaadintaan isku bogaadinayno guushii een, uu noogu soo dhammaaday inaan uga mahad celiso cid walba oo ka soo qayb gashay een, lana tilmaamo dowrkii runtii aad ka qaadateen een, bambaxan iyo natiijadii ka soo baxday maanta Een, waxaan rabaa inaan idhaahdo eh, dib u eegista dastuurka guud ahaan een, waxaa loo qaabeeyey een, laba qaybood oo kale ah farsamo iyo siyaasad marka een, hay-adaha u xil saaran eh, dib u eegis dastuurka waxay isla garteen in dhammaan shaqooyinkii eh, farsamo ee horey loo soo qabtay ee ku saabsanaa dib u eegista dastuurka loo qaata sidoodii loona gudbiyo baarlamaanka federaalka soomaaliya midaasoo ah runtii guul weyn oo aan gaarnay oo ah inaan ka guurnay marxalad marxaladdii ugu dambeysayna inaan galnay oo ah in baarlamaankeeni la gaarsiiyo sidoo kale waxaa iyaduna muhiimad gaar ah een, ay noo leedahay dadaal xoogganna aan ku bixin doonaa een, arrimaha u baahan in laga gaaro heshiis siyaasadeed oo lagu soo gabagabeeyo eh, sanadkan gudihiisa sida madaxweynaha jamhuuriyaddu horay ugu baaqay oo uu noogu ballan qaaday ummadda soomaalida ugu ballan qaaday Eh, kaas oo aan maanta kaabiga u saarannahay een, inaan tilmaanno dhammaan ummadda soomaaliyeedna inay isku bogaadiso ay runtii ay tahay Ee, ee, saddex arrimood oo runtii iyadana baahan u baahan in la tilmaamo annagoo joogna munaasabaddii dastuurka waxaan tilmaami karnaa ee, dastuurku sida dayn cafintu ay u leedahay completion point maalin lasoo dhammaystiraya daynta laga cafiyo oo aan uga baxno dalalka aad deymuhu ula hareen dowladaha iyo dalalka ay uga hareen sida ay u leedahay completion point maalinay soo dhammaato dastuurkaana sidaas oo kaleeto inuu leeyahay completion point inaan ay naga soo dhammaato een, uu maalin dhow leeyahay Een, is-afgaradka eh, saddexdan hay-adood ee u xil saaran een, dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka eh, wuxuu gogolxaar u yahay gaarista higsiga weyn ee ee dhammaystirka dastuurkeena Een, runtii een, guusha iyo fashilka ee dowladnimadeennu waxay ku xiran tahay markii fashilku wuxuu soomaaliya qabsaday uu dalkeennu uu qabsaday een, markii bulshadeenna heshiis iyo is-afgarad ay ku maaraysato ama ay ku hagto dowladnimadeenna ay meesha ka baxday dowladnimadeena waxay soo noqonaysaa markii heshiis iyo is-afgarad ay ka yeelato sida ay dowladnimadeeda u hagayso marka ay ka yeelato Een, hanaanka iyo qorshaha maanta meeshan ka soo baxayna kaas ayuu runtii hagayaa tilmaanna uu yahay waxaan rabaa inaan tilmaamo oo aan idhaahdo waa markii ugu horreysay een, shaqada socota maanta waxaa qayb ka ah waxaa qayb ka ah markii ugu horreysay een, xubnaha wakiilada dowlad goboleedyada oo ka maqnaan jiray maanta wixii ka horreeya ka maqnaan jiray inay maanta qayb ka yihiin arrintaas inaan tilmaano macnaheedu waxa waaye een, hay-adihii dhammaan wada xil saarnaay oo dhan inay u dhammaystiran yihiin ee, sharci ahaan iyo nidaam ahaan iyo institution ahaan ba inay u dhammaystiran yihiin inaan ayadana maanta isku bogaadino oo aan halkaas soo wada gaarnay marka een, waxaan rajaynayaa maanta markaan een, shirkeennu halkaan ugu gabagaboobo inaanu bixi doono een, maaragtay bulshadii soomaaliyeed annagoo geli doona marxaladdii ugu dambeysay ee dhammaystirka dastuurkeenna Een, waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa madaxda sare ee dalka een, siyaasadda runtii lagu dhammaystirayo iyo go-aanka lagu dhammaystirayo een, gaaray in dastuurkeena ay qabyada ka saaraan waxaan u mahad celinaynaa een, cid walboo soomaali ah oo ka qayb qaadatay oo dareentay ama fahamsan muhiimadda ay leedahay heshiis bulsho inay soomaalidu ay gaarto oo ah safar dheer oo aan soo galnay oo aan gebagabayadiisii runtii noo muuqato dadka tartamayaasha ah orodka la yidhaahdo waxay yidhaahdaan orodku waa kan leh wareegyo badan marka wareega ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa last lab kan la yidhaahdo ugu dambeeya waaye marka waxaan dhihi karnaa tusaale ahaan wareeggii ugu dambeeyey ayaan ayaan soo gaarnay oo aan arkayno meeshii aan eh, eh, ku gabagaboobi lahayn oo aan arkayno taasoo runtii na wada dhiirigelinaysa waxaan kaloo u mahad celinayaa saaxiibada soomaalida
wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya sidaad maqlayseenna waxuu ka hadlayay shilka maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey ee bambaxa kaasi oo lagaga arisanayay isla markaasina diiradda lagu saaraya dhammaystirka dastuurka ku-meelgaarka ah oo ay kulmeen hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka kuwaasi oo kale ah wasaaradda cadaaladka iyo dastuurka iyo guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kuwaasoo saddex maalmood kadib markaa soo bandhigay muddo siddeed iyo toban bilood ay sheegeen in lagu soo gabagabeyn doono dib u eegista dastuurka sida iyagu ay iclaamiyeen goorha falanqayn ku aadan ayaan eegi doonaa hase aatee waxaa ka hormarinayaa howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya ama ciidamada howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya ee admis maanta waxay sheegeen inay qayb ka noqon doonaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanaa al-shabaab dagaalada dalka ka soconaya wejiga koowaad ee dagaalada ayaa ciidamada admis marar kala duwan hore lagu eedeeyay inaanay qayb ka ahayn dagaalada iyo inaanay door muuqata ka qaadanaynin hase aatee tari ku-xigeenka ciidanka admis oo maanta shil jilaad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidamadooda jooga gobolada jubbada ho- waa gobolada jubbooyinka iyo weliba shabeellada hoose iyo bartamaha soomaaliyaba inay qayb ka noqon doonaan dagaalka wejiga labaad ee ka dhanaa al-shabaab kaasi oo horuu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba ahmiyad nooceeba bay leedahay inay ciidamada admis ay ku biiraan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanaa al-shabaab maxaase xilligan kusoo beegay doorka admis ee qeybka noqoshada dagaalada socda su-aalahaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin ee arrimo la xiriira warkan maanta ka soo yiray guddiga dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda cadaaladaba ee ku aadan arrimaha dhammaystirka dastuurka oo khilaafaad siyaasi ah uu ka jiray waxaana caawa ah arrimahaas oo idil wax ka weydiiyey xildhibaan hore cabdi bare jibriil
mahadsantihin runta waa su-aal aada u fiican hadda horta dadku waa inay horta ogaadaan mar haddii nimanka shabaabka ah oo dhalinyarada dadka dalka qarribay qaraxyada ku qarribay dhibaatada ku qarribay mar haddii lala dagaalamayo oo dadka shacabka ah oo ay dhex joogaan ayna adiga ku taageersanayn ama maamulka dowladda taageersanayn dhib badan baa lagala kulmaya oo waa adkaanaysaa horta si looga adkaado laakiin gobollada dhexe waxaan aada uga mahad celinayaa shacabka jooga sida ay u garab istaageen ciidamada dowladda ama iyagu isu xilqaameen dhibaatada si ay isaga qaadaan horta taas waa mid oo waa muhiim ciidamada iyo dadka deegaanku inay isgaashada horta waa muhiim midda labaad arrintan amisom oo maanta kasoo yeertay dee adeer waajib weeye amisom muxuu ahaa waajib bayba u leedahay inay ka qayb qaadato ama shacab macawsley ha lagu tilmaamo waxa dagaalka wada ama ciidan dowladeed iyo macawsle iskaashanaya ha ahaato amisom dalkan waxay u joogtaa amnigiisii iyo kala dambeyntiisa inay qayb ka qaadato go-aankaa maanta ay qaadatay haddii dowladdu iyadu oran weyda war amisom waa inaad dagaalka ka qayb qaadataa oo dowladdu maaragtay nimankan madaxda oo filla soomaaliya ka taliya ayagu si isu buursadeen oo aad moodidba inay keligood dalka iyagu maamulaan ama iska leeyihiin oo iyagu ay shaqooyinkoodu ay ka gaabiyeen dee amisom mar hadday tiri waan ka qayb qaadanaynaa waa in lasoo dhaweeyaa maxaa yeelay amisom waaba shaqadeedaba inay dalkan amnigiisa boqolkiiba boqol ka qayb qaadato meelaha ay qabtaan oo ay tagaanna ciidamada dowladdu la wareegaan oo booliis loo sameeyo oo adii amniga loo sameeyo waa waajib saaran oo ay dalka u joogaan arrintaana maanta hadday ku dhawaaqeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana wax lasoo dhaweeyo laguna farxo runtii waaya marka maxaa xilligan kusoo beega baad is leedahay doorka admis maadaamaan ogeyn in wejigii hore ee dagaalka oo ay ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka isgarabsanayo meelo badan ay kula wareegeen oo aanay qeyb ka ahayn ciidamada admis maxaa xilligan kusoo beegay
waxaa kusoo beegay laba qodob baa kusoo beegtay qodobka waa qodob koobaade ayadoo aan la wargelin dagaalka lagu qaadahayo oo goobaha dagaalka looga qaadahayo ciidamada admis aan la wargelin oo dowladdu ayna wargelin oo cid wargelisa ayna jirin ayagiina dalka haddii ay joogaan oo ciidamo aada u fara badan yihiin oo mas-uuliyadda kooda iyagu saaran yihiin ee dalka wax ka xoreeyaan ay saaran yihiin taasna markay arkeen dee inaan dowladdu ay ayba qaymeynaynin oo maaragtay dee meelo badan oo inta la qabtay haddana dhibka ka dhacay la ogyahay oo nimankii afka duubnaa dib ugu soo noqdeen oo meelo badan qabsadeen waxay door bideen horta kow bal inay iyagu shaqadooda qabsadaan oo cidna ayna tala ka sugina ay shaqadooda qabsadaan oo ay wax ka qabtaan dagaalka wax ka qaadaan oo wax ka xoreeyaan waa qodob qodobka labaadna haddee waa taad ogeed oo shirkii hadda ka dhacay kambaaro ka dhacay laba wiil ka hor ka dhacay in lagu go-aamiyey ciidamada admis ama amis oo loo yaqaan ay ka baxaan ugu dambeyn afar iyo labaatanka december marka intaas ka horeysa inay dalkan wax magac uga tagaan oo taariikh uga tagaan oo dalka iyagoo boqolkiiba sagaashan iyo shan ama boqolkiiba boqol wax ka xoreeyey oo ay ka tagaan oo berri ka maalin had markay baxaan soomaali waynu naqaanaana ay ujeedsadaan oo qor isu qaataan aan la oran markii horeba amis baa amisom baa muxuuha kala dhex joogtay ayagibaa dhibkaa geystay ayagibaa nabad waxba aan qaban marka waxay rabaan wixii soomaali isu geysan karta isu geysato laakiin inaan lagu eedeyn iyadoon dalkii shabaab fadhiyo oo dalkii cadu fadhiyo oo intaasoo sane ay fadhiyeen waxba ayna qaban bay dalkii ka tageen taasaa marka ugu muhiimsan inay dalka ka baxaan ayagoo oo boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol dowladda iyo ciidanka soomaaliya gacanta u geliyey oo wixii dambe u yimaada aan lagu eedayn labadaa qodob baa meesha saaran ay go-aanka u qaatay waa gartay marka muxuu muhiim ugu yahay wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab inay ku biiraan ciidamada admis maadaama aanay wejigii hore oo aanay qeyb ka ahayn ciidamadu guule ay gaareen marka haatan maxay muhiim u tahay in ciidamada admis ay qeyb ka noqdaan wejiga labaad
waxay muhiim ugu tahay meelaha hadda dagaalka lagu qaadayo oo wejiga labaad oo shabeellooyinka iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose intaasu iyo gobolka godob waa inta ugu badan iyo gobolka bay iyo bakool waa inta ugu badan oo ugu awood badan oo ciidamada soomaalida maanta looyahay tayadooda la ogyahay iyagu hadday wajahaan awood ay intaas ku caabiyaan ama ay uga saaraan ayna lahayn marka wejiga labaad faa'iido waxay u tahay deegaanadaas oo muhiim ah oo runtii dhul aad u weyn oo dhulkii barwaaqa sooranka ahaa ay tahay oo dhulka ma aho sida maaragtay gobolada dhexe dhulkooda u banbanaan yahay ina u banaanay kaymaha uu yahay oo dhul aad u kayma badan oo ciidamada soomaaliya aan lagu aamin keligood ayna awood u lahayn ay ka saareen taasay faa'iido u tahay inay ka qayb qaataan oo oo ay burburiyaan awoodooda koowaad iyo saldhigooda ugu waaweyn halkaa ku yaala inay burburiyaan taasay awood u leeyihiin maadaama ciidamada amisom ay hub culus wataan hawadana ay ka taageerayaan ciid- ay ka taageerayaan diyaarado iyo ka taageerayaan marka taasay muhiim ugu tahay dadkuna taa waa inay aada u- u- ugu dhuundaloonaan ay u- ay u ogaadaan wa waay waay waxaan ognahay iyadoo ciidamadan tirada badanaa sheegtay ee ka tirsan admis ay dalka joogaan in dowladda federaalka soomaaliya mar kale ay hiil weydiisatay wadamada safka hore laisku yidhaahdo ay ciidamadoodu ay joogaan dalka oo oo ciidamo ka baxsan kuwii hore oo qeyb ka noqonaya howlgalku dalbatay si ay xuduudaha kaga soo gudbaan marka sooma muuqato in ay dowladda federaalka soomaaliya aanay qorshahaba ku darsan ciidamada amisom si ay qeyb kaga noqdaan wejiga labaad ee dagaalka oo ay ku tashanayso ciidamadii militariga soomaaliya kuwa deegaanka iyo ciidamadan wadamada safka hore ee ka baxsan kuwa admis ee xuduudda kasoo tillaabaya
adeer waa run waa su-aal aad u fiican taasu waxa weeye waa daciifnimada iyo kartida iyo kalsooni darrada dowladda maanta waddankan ka talisa haysata Een, sideedana marka horaaba khalad waxa ahaaba ciidamada safka hore oo jabuuti iyo etoobiya iyo kenya in soomaaliya lasoo geliyo ama ay ka mid noqdaan ciidanka amisom ay ka mid noqdaan taasaa marka hore khalad ahayd oo ay oo qa- maaro loo leeyahay kuwii sharciyeysnaa oo la sharciyeeyey baa maaro loo leeyahay waxay samaynayaan iyo dhibaatada dalka ay ku hayaan maxaad moodaa kuwa aan ka diiwaan gashanayn midowda africa aan aan uusan buruufgarayn ama beesha caalamka buruufgarayn oo dhaqaale loo hayn dalkii ha soo geliyeen yaa lagula xisaabtamayaa ciidamadaas markay maanta yimaadaan oo dadka shacabka naftooda iyo maalkooda iyo dhibaatadooda ay burbu- ay s- iyo dhibkooda ay dhib u geystaan oo ay burburiyaan oo naf iyo maal wax haysta ay burburiyaan yaa lagula xisaabtamaya cidda lagula xisaabtamaysaa waa kee amisom hadda waxay samayso oo dhan waa la diiwaan gashaa waa lagula xisaabtamaa maxkamadaha adduunkaa la geynaya dalalkooda maaragtay saraakiishii dhibaataysa maxkamadaysa oo wadankii ka masaar furisa laakiin kuwan iska socda oo iska gacan banaan oo wadamada safka soo- safka horaa oo la ogyahay cadaawada soomaaliya ay u hayaan dhibka ay geystaan mas-uuliyaddeeda madaxweyne xasan sheikh tiimkiisu ma qaadaya magdhow ma ka bixin karaa marka waxa weeye waxaan leeyahay dowladda waxaan leeyahay nimanka madaxda war maanta j- madax baad wadankii ka tihiin dalkan burbur dambe iyo dhibaato dambe iyo shacab soomaaliya gardaamo loo geysto uma dulqaadan karin joojiya ciidamada safka hore aad leedihiin nala dagaalama oo aad keenaysaan ciidamada aad haysataan dhiiro geliya oo kuwa militariga mushaarkooda siiya oo u qalabeeya oo waxay rabaan siiya kuwa amisom hadda joogana ayaga laftagooda amar siiya ha ka qayb qaateen intaasaa ku filan Wa- waay.
laakiin ciidama shisheeyaan keenaya waxay doonaan bay samaynayaan taasu waxa weeye waa wax ka baxsan sharciga caalamiga waa dembiyada ay gelhayaan madaxda maanta dalka haysta ay gelhayaan wey oo Wa- aan shacabka iyo siyaasiyiinta kale ayna ogeyn Wa- waay waay marka eh, waxaa durtay in ciidamadan admis ay jooga eh, dalka eh, sababta wejiga koowaad ay dagaalka qeyb kaga noqon waayeen inaanay jirin wax wada shaqeyn ah oo madaxda haatan talada hayso iyo ciidamada admis ka dhexeeya Eh, marka maxaa caddeynaya in ciidamada admis eh, sabab la xiriirta in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay ka qeybgelinaynin dagaalka ay qeyb ay- inay dagaalka qeyb ay ka noqdaan ay kaga baaqsadeen wejiga koowaad ee dagaalka maxaase eh, xilligan kusoo beegay inay eh, iyaga ay soo hadlaan oo ay yiraahdaan waxaanu qeyb ka noqonaynaa wejiga labaad ee dagaalka haddiiba dowladdii wax wada shaqeyn ay kala dhexeynin
dee waaba ka muuqataa oo ad- een, ciidamadan amison waad aragteen hadda ka hor goobo badan bay qabteen oo aad u tiro badan bay qabteen oo shabeellooyinka hoose ka mida wax badan baa dowladda waxaa la yidhi war keena ciidamadii booliiska iyo militarigii ciidankii meesha qaban lahaa keena oo dowladda laga waayey oo dowladduba isu aragtayba inayba ciidanba u yihiin ciidamadan amisom inayba military iyo booliis iyo wax walba u yar oo meeshii la qabto dowladduba rabto in ciidamada amisom ay booliis ka noqdaan marka waa gaabiskay wax kasta oo dalkan ka dhaca wax kastaoo maaragtay dagaalkan loo qaadi waayo wax kasta oo ciidamadan amisom la oran waayo nala dagaal la oran waayo waxa weeye waa gaabis waa gaabis iyo hagardaamo ka yimid dhinaca dowladda ka yimid maxaa yeelay waagii dhaweyto gobolada dhexe dagaalku ka socday ama hadda ka socda hadday amisom ku boorin lahaayeen oo amisom ka qaybgeli lahayd maanta dhibaatada dhacday ama tuulooyinka dib loo inta la qabsaday dib loo qabsaday ama dhibaatada ciidamada loo geystay iyaga hubkoodii oo la ogyahay maanta ma ayna dhaceen marka maadaama intaasu dhaceen oo dowladdiina noqotay dowlad ayadugu dalbanaysa ciidamo shisheeye dalbanaysa oo loo diiday dee amisom madaxda sare oo amisom xukunta ama midowda africa waxay ku khasbeen inaan dalka waktigan xaadirkaan lagu hadlayn karin hogaanka dalkan haysta aan lagu hadlayn karin oo amar buuxa la siiyey inay la howlgalaan ama ama ha la howlgaleen ama ay dowladdiina qaadin in markaan sanadka u haray ciidamada amisom u haray inay dagaal toosa ay qaadaan oo dalkan meel fiican ayagoo gaarsiiyay ay waddanka ka baxaan wa wa wa waay waa gartay waa mahadsan tahay marka aan dhinacaas aanu kaga tagno ee, darafka dhinaca kale ee, waxaa aada dowladda federaalka soomaaliya ay ololo ugu jirtaa sidii loo ee, dhammaystiri lahaa ama loo qabyatiri lahaa dastuurka kumeel gaarka ah Ee, maanta waxaa magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay shir saddex cisho socday kaasi oo ee, xubnaha guddiga u xilsaaran dhamaystirka dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiyada kale ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurku ay wadeen waxaan ognahay in doodo badan ay ka taagnaayeen dastuurka dhamaystirkiisa oo maamulka ee puntland aan ognahay in ay marar kala duwan ay kasoo horjeesteen hanaanka ee, dowladda federaalka ay dooneyso inay u dadejiso dhamaystirka dastuurka marka siddeed iyo toban bilood bay sheegeen in lagu soo gabagabeynayo baarlamaanka la horgeynayo qorshahaas sidaba buu kula muuqdaa
horta waa midda koowaad ee hadday sideed sideed iyo toban bilood kusoo gabagabeynayeen oo wax loo dhayayo waa fiican yihiin waa aad bay u fiican yihiin waa kusoo dhow waa fiican yihiin laakiin sideed iyo tobankaa bilood ay qabsadeen waxaa ka horeysa miiska inay keenaan somaliland inay keenaan oo miiska wadahadalka keena ay miiska ay keenaan oo ay qayb ka noqoto puntland in la keeno oo ay qayb ka noqoto oo fa- dastuurkaas uu noqdo dastuur lagu dhaqayo jumhuuriyaddii soomaaliya federal republic waxaa hadda loo yaqaan lagu dhaqayo waa inuu noqdaa waa inuusan noqonin koox yar oo meel isla gashay oo ayagu aad moodidba dalkii dhinac kasta ama dhaqaalihiisii ama horumarintiisii ama siyaasadiisii koox yar oo ku hareeraysan villa soomaaliya oo aanu ognahay kooxdaasu inayna xataa qabaa'ilka ay kasoo jeedaan ayna matelin oo wax awooda ayna ku lahayn inay yidhaahdaan masayrkii dalka annagaa hogaaminayna shakhsiyaad annagoo aan hogaaminayna waxaan doonaan ka samaynaynaa dastuur baanu u samaynaynaa een muxuu ahaa siyaasad baanu u haagaynaa taas waxa weeye waa waxa soomaaliya la dhaqaaqi weyday oo la burburtay oo gees u dhaqaaqi weyday oo dowladdeennii hore aynu ku burburinay waxa weeye marka nimanka isbahaystay oo kooxda oo labada xisbiya oo aan magacaabi la yihahda daljir iyo damjadiid la yidhaahdo oo isbahaystay oo dowladda isu bahaystay oo keligood aad moodid inaan seerkalkaa dowladnimo cidaan ayaga ahayn maamul karin maskaxooda gashaday waxaan leeyahay warda wadda qarda jeexa oo xun oo qodxa badan oo qalqallooc badan oo kulul baad ku socotaane war bahashan siyaasadda inta dhulka dhigtaan waxaanu soomaali bay ka dhexeeyaan koox ka gaaruhu ma lahan shakhsiyaad ma lahan tillaabo kasta oo la qaadaya wax aan soomaali u dhammayn oo aan lagu heshiin in dastuurka lagu qoro ma banaana umana soconaysa xataa hadday yidhaahdaan sideed iyo toban bilood baanu ku dhammaystiraynaa oo puntlandna weli ka maqan tahay somalilandna miis wadahadalka ka maqan tahay oo aan labadaa midna aan dastuurka lagu qoray yay u qorayaan dastuurka oo maamul goboleed ayagu ay xukumaan oo gaara miyay ku qorayaan su-aashaa waa in la isweydiiyaa waay laakiin waxaan ognahay in ay muddo soo jiitamaysay dastuurka dhamaystirkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya marar kala duwan uu ka hadlay uu sheegay inay caqabado badan ku gidaaman yihiin ee, mar walbana ay xukuumaddu door muhiim ay siin doonto sidii loo dhamaystiri lahaa ama loo qabatiri lahaa dastuurka soo miyaanay muuqan ee, ama miyaanan loo baahneen in caqabadahaasi hortaagan ee dhinacyada liidka ku ah ee, markaasi ama ee, culeysyada taagan in la- la iska leexiyo oo la dhammaystiro ee, sida haatan dhinacyada u muuqda ama adigaba aad sheegayso inay muhiim ay tahay in la qanciyo ama somalilan la keeno ama puntland la qanciyo sidaad adiga sheegayso soo muhiim maaha in laga hormarsiiyo dhamaystirka dastuurka oo wax walbaba ee, markii la dhamaystiro kadib lagu qanciyo
adan horta waxa weeye caqabad caqabada ama dastuur ha ahaato ama dalka siyaasadiisa ha ahaato ama dhaqaalihiisi ha ahaato ama horumarkii dalka ha ahaato cidda caqabada ku ammaantay oo carqalada ku ah oo laf dhuungashay ku noqotay waa kooxda yar oo filla soomaaliya isku ururisay oo daljir iyo damjeed la baxday oo ayaguba isu haystaba cidaan ayaga ayna dalka ka hadli karin awoodii dalka ay ka haysto horta taa waa qodob dhammaystirka waxaa ka horeeya dhammaystirka waxaa sidiisa ka horeeya oo intaan la dhammaystirin horta aad dhammaystirtiya wixii heshiisma lagu yahay yaad u dhammaystirtay yaad kala tashatay markaad berri tiraahdo waan soo dhammaystiro eh, qolyihii maamuladii kasoo horjeeday dudule aa ula tagtin oo ay akhriyaan oo yidhaahdaan intaan qodob ha laga bedelo intaanu sharci maahan isaanu ku fiicaya maxay ku had hadlayaan marka koox kaliya marka hore waxaaba fiicanba dhammaystirku in loo wada dhan yahay oo markii dhammaystirka sidiisa waxa weeye dastuur haddii la dhammaystirayo markii dhammaan ummadda soomaaliyeed ka qayb gasho oo dastuurkii la la la dhammeeyo oo la isku soo afgarto oo lasoo diyaariyo waa markaas marka loo gudbinayo afti dadweyne loo gudbinayo Waa ma waay.
ahan in loo gudbinayo maamulaha diidan iyo maamulaha kasoo horjeeda dhammaystirku waxa weeye wax loo dhan yahay oo la dhammaystiray oo soomaaliya u dhammaystiran tahay aqoon-yahankeeda u dhammaystiran tahay la diyaarshay soomaaliya ee muxuu ahaa waxaan ay ku heshiiyeen markaas ka bacdi baa waxaa la yidhahdaa in loo gudbiyo afti dadweyne loo gudbiyo taasna Waay.
waa in qof walba ogaaday aan Waay.
u arkin Waay.
koox gaaro waxay soo dhammaystirtay in la horgeynayo maamuladii kale la horgeynayo Wa- maya wa- sharcina ma waay.
maahan nidaamna maahan doorina maahan waay waay waa mahadsantaa marka soo ma kuu muuqataa adigu in muddadaasi sideed iyo tobanka bilood ah lagu dhammayn karo caqabadaha taagan ee iswaamwaaga siyaasadeed jirana xal looga gaari karo ee oo ay guddigan ku dhammaystiri karaan ee qabiiltirka dastuurka
waaba sheego haddii nimankan isbahaystayo filla soomaaliya ka arrimiyo oo iyagu aad moodidba wadanka iyaga cid ayna kala hadli karin intay bahasha dhulka dhigaan oo qafqafka iyo qardajeexay ka hordaayaan intay joojiyaan ay ummadda la tashadaan ummaddii maaragtay kala mus- munaashaqoodaan maamuladii u tagaan madaxweynuhu wuxuu yidhi soomaali heshiisa soomaali heshiisa ma waxay noqota koox heshiisa oo dalkan say doonad ka maamulaysa miyaad miyaa heshiiskii noqda war hadalkaa tiri shalay intay ka dhabaysay madaxweynuhu soomaali heshiisa intaad iyo duni heshiisan intaad taa ka ambaqaadid oo orodkan iyo kooxaysigan iyo gurumaysigan halkaan dhigto soomaali heshiisa laguma noqdee horta bal waxa la isku haysta dhammaystir khilaafka taagan soo xalli waxyaabaha la kala tabanaya miiska ugu tag somaliland ninbaa u dirtay keen wadahadal la soo fur puntland u tag waxyaabaha ay diidantahay u tag siyaasiyiinta kale u yar oo mucaaradka oo yara wax tabanaya ada maanta jaanis baad haysataa inta inta u yartid oo miiska wadahadalka la fariisatid wixii khaldan dhammaystira markaana wixii la qaban kara ha la qabto Waay.
laakiin koox baan kaxaysanaya dhammaystir baan soo leeyahay haddee taasu waxay tahay waa adoo maanta idaacadda weriye ka oo indhaha inta lagaa xiro sharooto lagaa xiray qoraal lagu dhiwaliyo warka sidaa u aqri qodob qodobka u aqri oo warqad ka aqriyaysid maxaad aqrinaysaa hadba jahaad u waalanaysaa marka Waa gartay.
dowladan madaxweyne xasan garwadeenka iyo kooxihiisu ka tahay waa saas oo kale indhala'aan bay ku socdaan qardajeex bay ku socdaan ummadday rabaan inay say doona ula dhaqmaan waxaan leeyahay wadada aad ku socotaan inta cagaha dhigtaan ummadda miiska usoo saara wadahadalka u keena wadahadal fura eh, miiska imaada waa mahadsantaha su-aasheeda ugu dambeysa arba inaan ku weydiiyo ee, maxaad is leedahay inuu xalku ku jiro sideese ee, dastuurkan ee, qabyadiisu in badan dhinacyo kala duwan ay isku khilaafsanaayeen haddii saamiliyada siyaasadeed ay noqon lahayd maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hanaanka loo dhammaystirayo muxuu xalku ku jiraa sideese ay guddigan ay tahay inay u maraan
xalku waa fududahay haddii la rabo xalka in soo- sideedaba haddaad rabto inaad xal qaadid oo aad tillaabo qaadid haddaad adugu waddo qalloocin qaadidna hadda waddo qalloocan baa wadda wixii waa qalloocanaya haddaad waddo cabira qaadid oo tooska u wadid ho- hoggaanka aad reerka u wadidna halkaasaa reerku isku shubaya waddadaa wanaagsan buu qaadaya waxa weeye dowladda waxaan leeyahay nimanka madaxda waxaan leeyahay warqabweynida iyo kibirka iyo kooxaysiga horta halkaan dhiga joojiya waxaa idinka fiican soomaalinima idin deeqda kooxaysiga hadda aad ku socotaan oo wax ku maamulaysaan meel idinma gaalaysa wa- idinma gaaraysa waa ku jabaysaan bahasha inta joojisaan wax walba miiska dib isugu noqdo inta shirtaan waxaad war maxayna ka khaldan ma annagaa khaldan mise mise waanala ka khaldan yihiin mise cadan baa laga heesaya horta bahasha miiskay horta kusoo wada celiya oo siyaasadaad wadaan oo guraacan joojiya oo bahasha dalka iyo dadkay u anfacaysaa iyo dib ugu soo noqda horta taa waa leeya kolley tala inay nimaan qaadanayo uma ekee horta taladaa waa siinaya midda dastuurkana waxaa laga rabaa guddiga dastuurka waxaa laga rabaa in laftigoodu ayagu aan dowladda dhexe wax u yeerin oo nimanka filla soomaaliya isu bahaysay ayna talahooda qaadan oo ayna oran waxay rabaan keliya ayna samayn waxaa laga rabaa guddiga dastuurka waxaa laga rabaa gobol kasta inay tagaan maamul kasta inay tagaan aqoon-yahan la soo tashadaan maamulada la tashadaan siyaasiyiinta kala soo tashadaan dadka aqoonta u leh shuruucda caalamka u leh oo oo wax bartay inay la fadhiistaan sida wax loo saxayo dastuurkan waa soomaali buu anfacaya kooxaysi ma anf- ma anfacayo shaksi ma anfacayo kuwa maanta jooga ma anfacayo kuwa maanta jooga hadday rabaan say doonaan inay ugu qaribaan berri ayagu qabanayaayo berri ayaga iyagay dhibaato ku noqonayso berri ma joogayaan waxaan waa in qofku ogaadaa waxa maanta laga shaqaynayo kooxda maanta joogta oo isu haysata ayagu inay soo dano ka samaynayaan hadduu khalad ka yimaado berri in lagu ciqaabayo ha ogaadeen hadduu wanaagsanaadana ay toosiyaan in ayaga berri lagu ciqaabayo oo ay shar sharcigaa ku dhaqmayaan oo hadday ku xadgudbaan lagu maxkamadaynayo ha ogaadeen yayna u arkin wax ayagu ay iska leeyihiin oo ay Way.
shay doono u maamulayaan yayna u arkin Way.
wax soomaali gacanta ku hayso oo la maamulayo inay noqdaan weeye marka Way.
saasaa la rabaa guddiga doorashooyinku inuu meel kasta fariisto uusan Way.
koox gaara la Guddi- safan wax soomaalileed la dhammaystira taas way midda la rabo shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud 4g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul kadibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakoolaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka koka kola
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indha daraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign printer cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg way weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay motooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtay
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbalewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama
maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbuwaad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee
waa hagaag marka le habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba o aad joogtaan qaybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cismaan oo warfideennada kula hadlay magaala gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanayo howlgallo uu sheegay inay ku burburiyeen fariisimo ay lahaayeen dagaalyaano ka tirsan al-shabaab waa kan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cismaan oo arrimahaasi ka hadlaya
shabaab waxaan leeyahay shabaabow hal arrinihu ma dhacayso haddii alla idmo inaad adinku soo hartaan ummadda soomaaliyeedna meesha ka baxdo oo ay baaba'do ilaahay uu dam ka siiyo ma dhacayso sababtu tahay caddaaladda ilaahay baa intaa ka weynba waxaan idin leenahay ama rag dhiirada noqda oo aqoon iyo cilmi ku fadhiya oo aamina waxa ay ka shaqaynayaan inay sax yihiin maalin walba ha nagu hor yaacinine ama idiin suuro gelin mayso inaad dalkan joogtaan ma idiin suuro gelayso soomaaliyaduna waa idinka tashatay annana maxaanku idhaahdaa inta naftu allah subxaana wa tacaala gacantiisii ku jirta naftu ay naga daynayso inaannu xabad idinku ridnaa naga go'ane iska huleela iska huleela ka qanca dadkani way tashteen waydin arkayaan beentii waa soco weydee iska huleela ma dhacayso haddii alla idmo inaad ku ladaan mar labaad ama wixii khuraafaadka ahaa aad la taagneedeen dadka masaakiinta ee shacabka aad ku jahwariirinayseen inay meel mar noqdaan maya marna ma dhacaysa haddii allayd sidaa darteed wakhti badan uyuu idinka lumine iska baxa oo meelihii kale ka timaadeen iyo meelihii laydinka lahaa ilaan mabaadiida aad ku shaqaynaysaan ma lihidiin soomaaliyuna way idin og tahay been eeg inta dilo dhowr boqol oo qof qarxiyo ayuu xishood darradiisa inta meediyaha yimaado u leeyahay alxamdulilaah ilaahay mahad ha ka gaarto allaan ku raaligelinay bal xishood darrada eeg allah subxaana wa tacaala oo addoonka u ahaa oo koonka iska leh xitaa waa ka xishoon waaye ma cid baa xishood inuu ka xishoodo sugaysa ma cid baa sugaysa inay u naxariisto ma cid baa sugaysa inuu horumarkooda ka fekero intuba ma dhacayso mar haddaa intaa ku sifaysan tihiin dee dadka wa idin fahmeene iska taga oo ummadda dhaafa oo haddaan seeginine meeshii laynaga lahaa oo laynaga soo diray oo laydin yidhi eh, diinta islaamkana fidneeya Eh, fiiri sooshaalista maaha oo ma- mabaadida sooshaalisiga ama hanti wadaagga kuma fadhiyaan waxoodu diinta islaamka kuma fadhiyaan qaynuun kuma fadhiyaan caqli saliima kuma fadhiyaan qof muslima oo la dilo diintu maxay ka qabtaa baleeg inta boqolaal dilo le haddana ilaahay baan ku raaligelinay xishood darradiisa markaasuu soo taageen markaasuu weliba aayad qur-aan soo qaadanaya ama xadiis soo qaadanaya war waxaasi waa gadmi waayeen dadkuna way fahmeene iska daaya khiyaaliga aa ku nooshahaane isaga taga dalka shabaab anugu intaasaan leeyahay saaka ilmaha soomaaliyeed ee hooyadood iyo aabbahood sida nidaam darrada looga soo kaxeeyo qaladka ah ee gacanteennu ku dhacayso aad baanu uga xunnahay dhowrka ninee dullaysan ee hebelkaa dheere iyo hebelkaa karate iyo hebelkaa he- kaba kaba muxuu ahaa kaba ku dukade iyo hebelkaa iyo hebelkaa aadaan uga xumahayno aad baan uga xumaa kuwaa intaasaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa hal arrin inay fahmaan waxaa jira xanuun ku dhaca bahalaha bahalka la yidhaahdo digaagga ama doorada hadba sida soomaalidu u taqaano baaldhiig baa la yidhaha baaldhiig haddaan baaldhiiggaa laga saarin oo baalkaa laga saarin oo laga goyn digaaggaasi wuu dhintaa soomaaliyey shabaab waa baaldhiig waa fayris waa dilaa in laga saaro u baahan yahay si soomaaliya u badbaado soomaaliyu say u badbaado inta shabaab joogo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaynaa nolol iyo sharaf iyo horumar iyo damiir midna mujtamaca adduunka ku nool wax sharafa inaynaan ku dhex lahaanin si aad mujtamaca adduunka ku nool sharaf ugu dhex lahaataan oo halkaa ugu ilaashataan ummad ahaan sharafkiinna ugu dhowrataan baaldhiigga ha la saaro ha la siiba baaldhiiggaas ha loo istaaga baaldhiiggaas waa fiiri waa fayris la noolo ah mujtamaca mujtamacuu la noolyahay idiin nixin mayo waxba idinku falin mayo diin ahaan idinku nixi maa oo akhlaaqiyan idinku nixin mayo oo bini aadannimo idinku nixin mayo oo mabaadidu wataa mid adduunka looga dhaqmaba maa maba jirtaba mar hadduu intaa ku safoobay oo naftiinna iyo maalkiinna iyo noloshiinna iyo damiirkiinna iyo aqoontiinna xitaa manaahiijta islaamka inuu idinka dulleeyo go'aankiisu yahay war maxaa reebanaysaan waxaad sugaysaan maxay yihiin wax la sugaahay ma jiraan hadda wiilal yarar baa cayrsanaya wiilal yar baa cayrsan in lagu dhiirrada unbay rabaan soomaaliya ha lagu dhiirrado baaldhiiggaana soomaaliya ha laga saaro anigu intaa ayaan leeyahay Eh, tan kale horena waan u sheegay haddana waan ku celinayaa inta gabadh soomaaliyeed arsaay qaadayso ee canug ardayahe soomaaliyeed agoontoobayo ee ay waxaa macno darradaa soomaali la hor taagan yihiin gulufkana ma joojinayno meeshay gala- galaanna waa uga dabagelaynaa ama xaggan ha u yaaceen ama xaggan ha u yaaceene gulufka ma jooji doono ilaa ay soomaaliya ka dabargo'ayaan waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclay inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo